musharaxa jegada madaxtinimada xisbiga mucaaradka ucid jamaal cali xuseen oo maanta goobjoog ka ahaa dhegaysiga dacwadda mas-uuliyiinta haatuf ayaa markii ay dacwadaasi soo idlaatay isagoo oo dibadda maxkamadda ugu warramayay warbaahinta waxa uu nasiib darro ku tilmaamay hanaanka ay u socoto kamadayta mas-uuliyiinta haatuf isaga oo sheegay sida uu hadalka u dhigay in ay hab ka baxsan cadaaladda dalka oo uu ku tilmaamay hab qabyaaladaysan maal cali xuseen ayaa sheegay in garsoorihii maxkamaddu uu goobtii maxkamadda gudaheeda uu uga hanjabay mulkiilaha iyo gudoomiyaha wargeyska madaxa bannaan ee haatuf oo uu sheegay in uu cagta hoosteeda gelin doono jamaal cali xuseen waxa uu carabka ku adkeeyey in cadaaladdarradii iyo dulmigii laga soo dagaalamay ay maanta yaalaan maxkamadaha dalka isaga oo sheegay in arrintaas haddii ay sidaa kusii socoto ay kaga jawaabi doonaan mudaharaadyo silmi ah oo ay dalka oo dhan ka qabtaan xisbigooda iyo saxaafadda oo iskaashanaya ana ka mid ahaa hadaladii musharaxa jegada madaxtinimo ee xisbiga mucaarad
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu warbaahinta saaka waxaan nimid maxkamadda magaalada hargeysa iyadoo halkaasi la keenay yuusuf cabdi gaboobe oo la doonayay in la xukumo marka maxkamadda oo ilaa imminka ay tahay de koobiyo tobankii aroornimona ilaa muddo laba saacadood waxaanu ku jirnay maxkamadda maadaama aan maxkamadda laba saacadood ku jirnay waxaan jecelahay inaan waxoogaa warbixin idin siiyo horta maanta waxaa halkaa ka dhacay wax aanan jeclayn ama aanan weligay filayn inaan somalilan ku arkayo cadaaladdarra aabbaheed baa ka dhacday oo nidhahaya ku soo arkay waxaa halkaasi ka dhacday ninkii xareeleeha guud ee u dacwoonayey dadkii eedeynasanayaasha ah garsooraha hortiisa iyo ummaddiioo horna inuu yuusuf cabdi gaboobe ku yidhi cagta hoosteeda ayaan ku gelinin hanjabaaddii ugu weyneyd waxa weeyaan runtii adajuglayn aad u xun foolxun oo qabyaaladaysan weliba ayuu muujiyey ninkaasi xaraaliyaha oo magaciisa aadan lagu soo koobay oon jecelahay in magaciisa saddexaanna la ogaado marka waxa weeyaan waxaa dalka ka dhacaya wax wanaagsan maaha maanta waxay ahayd anuu aan weydiiyey maxkamadda anugu maadaama ay baarlamaanka somalilan sanadkii ii uu ansixiyey xeerkii saxaafadda oo saxaafaddu marka ay qalad samayso xeerkaasi in lagu xukumaa ahayd in lagu xukumaa ahayd yuusuf cabdi gaboobe laakiin xaggii lagaga xukumi lahaa lagu xukumay xeerka ciqaabta war xeerka ciqaabta wax wanaagsan maaha xeerka ciqaabta waxaa loogu talagalay arrimo kalaa loogu talay saxaafadda looguma tegin saxaafadda xeer gooniya ayaa loo sameeyey baarlamaankaa loo sameeyey xisbiga kulmiyana waxa uu ahaa xilligaasi waxa weeyaan wuxuu ahaa xilligaasi xisbigii kulmiye waxa uu ahaa kuwii u doodaayey isaga iyo xisbigii ucud in xeerka saxaafadda saxaafadda lagu xukumo baarlamaanka ay ka ansixiyeen kulmiye aad buu ugu dadaalay ucud aad bay ugu dadaashay dee halkii la filaayay inaynu hore uga soconno dib baynu noqonnay maanta sifo sharci ninkaa looma adeegsan sifo ay ka muuqato hanjabaad cagajuglayn sifa ay ka muuqato aargoosi ayaa lagu sameeyey yuusuf cabdigaboobe waxaan idiin sheegayaa saxaafadda dawladdu waad arkaysanoo dawan anigu dawan ma idhaha waan dawakhe tan ay jaridadan dawladdu ay leedahay anigaygaas aad arkaysaan baa hadallo aanan odhan ay iga qoreen haddaba hadallo aanan anigu odhan qofku hadduu doonaha kuma dacaayadeeyo laakiin hadal aad tidhi qofka dhalanroga oo ay dawladda iyadu saxaafadeedina waxay doonaysaa in abaan iyo been abuur ay ku samayso mucaaradkii iyo dadkii kaleeto waxaanay doonaysaa inay xidho inay dadkii kale ina xidhaan ay doonaysaa oo cadajigleen ku samayso maanta waxaanu halkaa ka soo aragnay cadaalad kamay dhicin cadaaladdarra aabbaheed baa ka dhacday ma ogolaanayno waana ka dagaalamayna waxa la ogolaan kara maaha tana waa tii aanu ka dagaalanay labiyo siddeetankii sanadkii labiyo siddeetankii dhagaxtuurkii halkan ka dhacay maxkamadda hargeysa dad ufo anigaa joogay waxaan ahaa arday foom tiriya oo faaraxumaar dhigta dadkii ugu horreeyey dhagaxa tuuray baan annagu ahay tii aanu ka dagaalanay maanta oy tahay ayaa taagan oo aanu weliba indhahaya ku soo aragnay war somalilan dib baa loo celiyey xukuumaddanna halkii ku wadda anagu garan mayno yuusuf cabdi gaboobena wuxuu matalaa wuxuu matalaa waa nin mujaahida nin muwaadina xaq buu u leeyahay maantana in xeridhaayihii guud oo sheeganaya nimanku difaacaya inay isku reer yihiin inuu isaga yidhaahdo cagta hoostiisa ku gelinaynaa maxkamadda dhexdeedii wax la ogolaan kara ma wax la ogolaan karaya maaha marka waxaan leeyahay baaq baan u daraya xukuumadda somalilan waxaan siinayaa muddo wiig haddii wiiggaa gudaheed arrinkaa yuusuf cabdi goboobi lagu dhammayn waayo mudaharaado salmiya oo waaweyn oo ay ka shalayn doonaan baan samayn doonaa